جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ethoobiya ayaa mar kale shaaciyey in ay waajib tahay in etoobiya ay gaarto badda cas howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee mudug ayaa duuro usoo gebagebaysay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka wilaayadaas kuulan looga hadlayay iskaa wacyigelinta iibinta waxyaabaha dhacay ayaa kusoo gebagaboobay degmada ajiirib ee wilaayada jubbada dhexe maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan oo ka tirsan wilaayadaas maamulka islaamiga ah ee degmada atieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagabiyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada diinsoor ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga bay ka qaybisay deegaanadaas sidoo kale warkayna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan qaaradda afrika iyo khayraadkeeda
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax jimco ah taariikhduna ay tahay toddoba iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ethoobiya ayaa mar kale shaaciyey inay waajib tahay in etoobiya gaarto badda cas sida warbixinta warkaan ugu faahfaahinayo nuur cali warsame abushayba ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya saliibiga abiy axmed ayaa mar kale ku celiyey damciisa badeed waxaanu shaaca ka qaaday in etoobiya aanay ku sii jiri doonin xabsiga juqraafiyadeed ee naga hortaagan ayuu yidhi albaabada badda waxa uu qalad iyo dood jaban ku sifeeyey in dhallinyarada etoobiya ay walaac iyo shaki ka muujiyaan sida ay ku gaari lahaayeen badda cas isagoo ku booriyey in welwelkaasi ay niyaddooda ka saaraan isla markaana xaqiiqsadaan in badda cas ay iyagu lahaayeen soo celinteeduna uu waajib qaran yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo ka hadlayey baalfurka buug uu qoray oo lagu soo bandhigay caasimadda adisababa ayaa yidhi ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው።
haddii ay jiraan itoobiyaan rumaysan in dalkani weligiis ahaanayo maxbuus juqraafiyadeed qofkaasi waxba ma aha haddii uu jiro qof itoobiyaan ah oo aaminsan inaanay itoobiya bad helaynin kaasi ha iska dhinto abiy waxa uu sidoo kale ka shanqariyey waxa uu ku sheegay go'doominta juqraafiyadeed iyo xirnaanta albaabada badda ee etoobiya ay qayb weyna ka tahay saboolnimada baaxadda leh ee muddo badan ay ka jirtay dalkaasi isaga oo gaal abiy axmed muujinaya siday uga go'an tahay fulinta damaca badeed ee etoobiya intii uu khudbadiisa ku guda jiray ayuu mar keliya yidhi ma aha arrin xikmad leh in dal ballaaran oo sida etoobiya lagu wareejiyo jiilasha mustaqbalka isagoo weli go'doonsan dhawaaqan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku soo aadaya xilli xiisadda gobolku ay cirkaas ku sii shararayso islamarkaana dowladda eritereya ayaa ku goodisay inay jawaab adag oo saamaysa gobolka oo dhan ay ka bixin doonto haddii etoobiya isku daydo inay ku soo duusho xeebaheeda mahadsanid abushayba howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab howlgal qaraxa waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa goob isbaara ah oo ku taala magaalada beledweyne waxaana jira khasaare gaaray murtadiinta wilaayada islaamiga ee mudug ayaa duuro usoo gebagabaysay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka wilaayadaas cabdiraxiim sheekh cali ayaa ka waramaya أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت xaflad lagu soo gebagabaynayay dowladdiini ayaa loo qabtay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada wilaayada islaamiga mudug waxayna ka dhacday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug dowladda waxaa loogu magacdaray sharaxbiil bin xasan taas oo u socotay mas-uuliyiinta muddo ku siman lixdan maalmood waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo isugu jirta diini iyo maadi intuba xafladda lagu soo afmeerayay dowladda mas-uuliyiinta waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga mudug culimo macallimiin iyo marti sharaf kala gedisan qaar ka mid ah raggii dowladda loo qabtay waxay goobta ku soo bandhigeen cilmigii ay ka faa'iideen muddadii ay u socotay dowladda عن أبي هريرة ما يذكري رضي الله عنه لك رنغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلهي قال ما يبري دعوني أغطب ما تركتكم أنت أن يبسي مغتبه إنما إن كان ما أهلك ما يبهل من كان قبلكم تتكسين كري كثرة سؤالهم سؤال بدنانتيو واختلاف على أنبيائهم أنبياء خلافهم فإذا نهيتكم هدي أنا سنقرأ عن شيء شيء فاجتنبوه ودار شيكس وإذا أمرتكم هدانا استنفار بأمر أمر فأتوا لقوي منه أمر كاس ما استطعتم وليس أبدا عن أبي نجيح إرباط بن سارية ميلا كوري رضي الله عنه الأقران نغدا قال مير وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أن وعدي موعظة وعد بليغة أوهي الدار وجلت جلجلي منها وعذه شبع القلوب وقلبيالك أنا جلجلي وذرفت سبتي منها وعذه شبع العيون حنروغ أنا بيلا مشانتي فقلنا ما يبارنا يا رسول الله إلهي رسول شيو كأنها تموعدة وعدواي ودع وسجوتين إيه فأوصينا نندر دارن قال نو ميري أوصيكم مي بس ندر دارن مي بوت- بتقوى الله إلهي أبسديس والصم والطاعة اسم غلو إيه وصدعت يسندر دارن مي وإن تأمرها بهزنك أمير وعليكم كركين عبد هبشي عدون هبشي إيه dowladan oo noo furantay bisha koowaad labaatankeedii muxaram oo maantana gebagabadeeda ay tahay lixi tobanka bisha rabiicul awal bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo toddobo dowladan si fiican ayaan ugu faa'iidaysanay intaan baranay casharooyinkii waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa wuxuu la dardaarmay mas-uuliyiinta dowladda loo soo afmeeray allah tabaaraka watacaala hain ka abaalmariyo jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay marka raggan daalibulcilmiga ah ardada ah ee waxaad tihiin mas-uuliyiintii xisbada walaayada mudug mas-uuliyiintoodii jazaakum allahu khayran waxaa laynka rabaa marka insha allahu tacaala inaad naftiinnana uga faa'iidaysaan ummaddana uga faa'iidaysaan hadday noqon lahayd kuwa aad mas-uulka ka tihiin kala duduwan iyo hadday noqon lahayd ummadda muslimiinta ahee aad u adeegaysaan u qidmaynaysaan jazaakum allahu khayran inaad uga faa'iidaysaan ugu horrayntana naftiinna aad ku tadbiiqisaan cilmigii aad barateen sharciga ahaa allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhowna cani almunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun marka insha allahu tacaala xisbadu waxay u taagan yihiin wanaag faridday u taagan yihiin waxay u taagan yihiin munkarka oo ay reebaan in ay noqdaana laga rabaa qudwo lagu daysado inay la yimaadaan waa isku xidhka dacwada qaybaheeda kala duwan een, hadday noqon lahayd ta bulshada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd si guud dacwada xisbadu waxay taagan tahay sentar dhexe oo isku xir ah marka mas-uuladdaas inaad gudataan calaa cilmi aad ku gudataan waa dardaarankaan idiin dardaarmi lahay jazaakum allahu khayran wilaayada islaamiga mudug waxaa si absaamila uga soconaya dowraadka loo qabanaya makaatiibta kala duwan ee ka howlgala wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid walaalka kulan looga hadlayay iskaa wacyigelinta iibinta waxyaabaha dhacay ayaa kusoo gebagaboobay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow ayaa sii ambaqaadaya dhowaan kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaa lagu qabtay kulan lagu wacyigelinayo bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada sidoo kalena lagu soo bandhigayay agabyo dhacay kuwaas oo laga soo ururiyey goobaha ganacsiga ee magaalada kadib dadaallo muddo socday oo ay sameynayeen ciidanka xisbada ee degmada jilib waxaa lagu soo helay agabyo kala duwan kuwaasoo ka gudbay xilliga isticmaalka dhibaato dhanka caafimaadka ahna sababi kara iyadoona arrinkaasi ay u istaageen ciidanka xisbada lagana soo ururiyey goobaha ganacsiga qaybahooda kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen qaybaha daawooyinka raashiinka iyo agabyada kale ee la isticmaalo isku imaatinka ka dhacay kulanka shareecada ugu horreyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada isagoona si gaar ah ganacsatada ugu dardaarmay in ay ku dadaalaan hubinta tayada waxyaabaha ay dadka ka iibinayaan ganacsigu waa bannaan yahay laakiin waxa weye xaaribadu ma bannaana qishigu ma bannaana xaaraantu ma bannaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa uu ku leeyahay wa axalla allaahu albayca wa xarama arribaa ilaahay beecii waa waa uu xalaaleeyey waa uu oggolaaday ribadii iyo xaaraantiina waa uu ku karoosay waa uu diiday dadku markay ay gadanayaan waxaan waxaweye salaaxiyaadkiisu dhaceen ha ogaadaan inay waxaweye ganacsigoodii iska halleeyeen inay xaaraan ku dhex dareen war ganacsatadu rabbi ha ka cabsadaan oo ganacsigooda waa inay u meeldayaan suldaan maxamuud ismaaciil oo ka mid ah golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankiisa bogaadiyey mashruucaani qaybta ka ah ilaalinta badqabka bulshada kaasoo ay ku dadaaleen ciidanka xisbada ugu dambeyn ay ka soo ururiyeen goobaha ganacsiga ee magaalada xisbada khayalaasi oo beryahan xamada ku wadeen taasoo ay ku raadinayeen waxyaabaha dhacay jazaakum allahu khayran jaza lana insha allah kolley xamladii ay qaadeen wax badan ayaa ka soo baxay oo runtii ganacsada dhexdeeda ka soo baxay maxaa yeele haddii ay ahaan laydin daawo haddii ay ahaan laydin sheegay cuntadii la cuni lahaa hadday ahaan layd saliidii hadday ahaan layd waxyaabaha lisman oo botarka la yidhaaha oo ii sheegay shoppinka runtii waxyaabo fara badan horteeda yaalla oo laga soo dhexday magaalada degmada jilib ganacsigeedii jazaakum allahu khayran jaza lana kolley xisbadii arrintaa u tallaabo qaaday oo juhdii waqti ku xusa ilaahay subxana wataala miisaanka u saaro ganacsada waxaan leenahay ganacsigina isaga cayaarina maxaa yeele ganacsiga qofka bini'aadinka wuxuu ku daal wax u roon wax adduunyo aakhara uu ku liibaa runtii oo waxna wax tara ganacsiga ha noqdo mid ilaahay subxaanahu watacala aad ku raalligeynaysaan ood kaga rabtaan inaad adduunyo aakhara aad ku liibaantaan ha noqoto waxyaaba ay raadinayo soo gadayaan wax taya leh oo dadkan anfacaya ayagana anfacay noqda insha allah walaalayaal arrinkaas waxaan leenahay ilaahay ugu baqa waxaad wax ka haysaan waa dadkiina wey ehelkiina wey dadkii deegaanka deganaa ehelkiina waalihiina wey yay naqanin marka lahadin barkeeya waxyaaba maanta dadkooda keenay yay naqanin waa qayb ka mid ah dadaalada joogtada ah ee lagu bixinayo badqabka caafimaadka bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada iyadoona sidan oo kale marar badan goobo fagaaraha lagu gubay waxyaabo dhacay kuwaas oo lagu soo ururiyey goobaha ganacsiga iyo meelaha kale ee lagu iibiyo waxyaabaha ay isticmaalaan dadka mahadsanid uwow maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo casaam carafaad boqolaal ruux oo bukaana uuna badnaa waayeello hooyooyin caruur ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo iskugu jira baaritaano daawo qaybin oo maktabka caafimaadka wilaayadda hiiraan ka sameeyey degmada ceelcadde iyo deegaanka booqoosaar deegaanka ceelbaar qaar ka mid a bukaanadii la qaabilay lana siiyey daawooyin oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay inay baahi weyn u qabeen adeegyada caafimaad ee ka heleen maktabka caafimaadka wilaayadda hiiraan maxamed cali raadow ceelcadda daawo nin walba meeshii alla ilaa asheegta la siiyey
degmada ceelcadda jooga daawo noo keenay meel ku jeedin daawo reersaa noola keenay annaga lah nagu caafiya ayaga ilahay khayr ha ku siiy maanta degmada ceelcadda jooga daawona nala siiyey muslimiintana khayr allah siiye anigana allah nagu anigoo la yidhaahdo farmadoon ibraahim cashuur xasan waxaan ku warbixinayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaaha mahad iskale waa maanta ina hor fadhiso culimmadii oo noo bixinaysay daawada oo xarakada ka socotay annagoo ku mahad celinayna tawoodin badanna aan nahay sida luuqruwa loogu yimiday tii daylaxay loogu yimiday ilamaa nawaaxibaato agagaarkaada loogu yimid tuulada samatarna aydan tahay daawada lagu bixinahooda mahaddaas ilaaha iskale waxaan mar labaad mahadnuqaynaa in ilaah waa ku run yahay aad iyo aad loogu baahan yahayo dhibaatada noo haysay daawadeeda maanta noola keenay aan usku baahannahay weliba in aad iyo aad nalagu keeno nalagu soo
celiyomuslimiinta daawada keenta waxaa ugu ducoynaa janno iyo guul allahu akbar maktabka caafimaadka wilaayadda hiiraan ayaa wada dadaalla caafimaad oo la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan degmooyinka ee deegaanada wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bokool ayaa dowra sharci ah usoo gebagabiyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaas sida qodobkan uu ku eegayo cabdiqani moxamed dowladan oo loogu magac daray daacigii weynaah ee muscab ibnu cumeer allaha ka raali noqde shicaarkeeduna ahaa waqul rabbi sidnii cilma ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka aadan yareeh oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi dowrada oo socotay muddo labaatan cisho ah ayay si weyn uga faa'iideysteen bulshada reer aadan yaree waxayna ku qaateen kitaabka tarbiyatul islaam oo dusha ay ka xifdiyeen iyo kutubo kale ugu horeyn munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowrada waxaa kelimad tawci ah ka jeediyey sheekh ibraahim caliih oo ka mid ah culimada muslimiinta ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadle oo nii weelay dad muslimiin ah una oo duurkan ku noola ilaahay muslimiin ii weeldhaday dad uuna hoog badan yaa ilaahay subxaana watacaala islaamnimada iimaanka insiin unuuna unoo duurkan ku noolno ilaahay iimaanka iyo islaamnimo la sii iimaanka islaamnimada wala gadada korma ah wal ilaahay lay biyow marka hibi ilaahay ninsi subxaana watacaala islaamnimada iyo iimaanka un haysan maana dad muslimiin ah ilaahay ka hirin waliyar iyo walwiin waliya umbahdayan ilaahay warsadaayano subxaana watacaala galya inteegidaayaan ilaahayna waale marka nicmadaas ka dhow mahaysada baniaadan ka dhow mahaysad marka ani laku shukri nicmadaasay la ogaado islaamnimada qiimadiya islaamnimada marka maybu ahaa wal baasboor ahoo jeebka la galadaayo reer ma etoob lakeer waa ko islaam ahaa la erow ma eh islaamka maybuwa ka dhagdowa wale kitaabka ilaahay qur-aanka laka sheegi rasuulka sheegi in laka dhagamo oo la raho oo diin laka dhakada akhlaaqiyan diin ahaan laka dhakado maana sheega shishaleediya ma ammaana lanka muslimka eh ini may lafaday magaaji ingnakaada muslima aha waba ert lan allin on hogaansana ahaw macnaaje ilaahay baan hogaansanowo meel kastoo ilaahay imari ya marewa wali ilaahay oo reeb ya ku hirewa ma tallaabsado amarka ilaahay wali ilaahay oo reebana masuubiyow warka sidaasu macna qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyey maamulka islaamiga ah iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkan ah alxamdulilah ilaahay boqorkaayaanka mahadin gees ahaanayhe ilaahay aroob aawaloydaanu iidanka mahad eliyaan geesa marsanaani hadduu walaawayar afkalliisku nuusuday wadaadka maasha allaahu ahaay iidanin buraariyi hadda may ballena waqtigoo oomaynan insheegay tumanbere aa dooriidun siinsocodaasaynana arhi markiisaanan arhi tumunkiini yaraadayn tumunkokallay widaaw sidaaw niinlahadala wiloodi niinlahadala tumunkokaal hal niinka daroy haddana may niinteeganta haddana tumunkokaal hal niinka taroya niinteeganta fadoohanalay unu dad oo baahidi oo kadaboola maasim iini sanadkan mayba isle naaha wadaadkan siinka dhaha jaroyle waxyaabo balanaa wal ku dadareegni inii wili wili wili ee dadaal i dadaal dadaal korfuulo niin lahaado mayna sii banwaalanay inii da'awaadka lahna deersiyu ee wal badan ma ardee oo na af e badan lahna dhahdhaku un oo kalsuuni buutu qobnu degme iyo gobol dhaxdiyoba maardi anka mahad eliyaano allahiina abuuradiin anka mahad eliyaano may iidii iid maarday faraxaad unku qobne unoo kitaabka tarbiyaha islaamiya ana ninshaani haweenkan iyo alxamdulilaahi maarday odayaalkan iyo maarday dhallinyaradaana oo dhegahirun ku haynay oo walbadan ku buraarigeyno maarday ku fahagni oo nacafe eh alxamdulilaah ilaahay aan kama hadsan ugu dambeyn ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa bandhig cilmiyeed heer sare ah goobta ku soo bandhigay kam arkaanu laa ilaaha ila allaahu wamaa hiya laa ilaaha ila allaahu arkaantiye meeqaaw laa ilaaha ila allaahu arkaantiye ihnaani tira ahaan lamuu wahumaa lamaada annafyu anfiin canaa diide iwal isbaatu sugud su'aal maa macnaa shahaadati anna muxammadan rasuulullaahi أن محمد رسول الله معناش مئي معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته نبغى العضيو ولهل ويلي أرو أن لك عضيو وتصديقه نبغى اللي رمايوشيو فيما أخبر وليشاغو وركا أسيغاس بانتاو اللي أرن واجتناب ما شيء لكو شيو نها نبغى عنه ما هي ريبو كم أركان الإيمان arkaanuuliimaan meeguu wamaahiya waan ma shal'ed arkaanuuliimaani sittatun liwaay wahiya tan koowaad an tu'mina anil rumaay billaahi ilaahay la rumaay wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igdiis la rumaay wa kutubihi ilaahay kataabadiis la rumaay ورسله إلهي رسوليس لرماي واليوم الآخر يوم الآخر يوم الجزاء لرماي وتؤمن أن لرماي بالقدر قدرك لرماي خيره خير القدر وشره شر القدر أه من الله تعالى إليه إيكوكوي ما هو الصوم صومك ما إيه جواب الإمساك أفهيسدو عن جميع المفطرات ولأفريا ودمانتي ولكو أفهيسدو من طلوع الفجر فجرك مدد إلى غروب الشمس مع النية نيد مع أشل لقبو اذكر شاك شروط وجوب الصوم صومك واجبه سي شرط يالشي شاك جواب شروط وجوب الصوم صومك واجبه شي ولي شرط يالشي خمسة شنو وهي خمسة الإسلام إسلام لمواي العقل عقل واي البلوغ baalugna muwaay alqudratu qaadirhaasha cala soomi soonka laka qaadirhado tan shanaad cadamulmaanici weli soonka manciya luwaayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sare u qaaday dowraadka loo qabanayo dadka reer miyiga ah maadaama ay ka fog yihiin magaalooyinka dadka reer guraaga ah iyo kuwa degan tuulooyinka ayaana dhankooda si weyn uga faa'iidaysanaya mahadsanid cabdiqani fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada diinsoor ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ba ay ka qaybisay deegaanadaas bashiir muxiidiin ayaa si amba qaadayaa
yusuf cali ibreno
maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ah ee baay horay waxaa uu boqolaal qoys oo isugu jira fuqara iyo masaakiin sakada xoolaha nool oo ka kooban ariyo la uga soo qeybiyey degmooyinka ufurow qansax dheere bardaale buulofullay labaatan jirow iyo buurakaba markanna waxa uu ka qeybinayaa deegaanada hoostaga degmada diinsoor ku dhowaad boqol iyo afartan qoys oo isugu jira fuqara iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoose degmada diinsohor ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sakada xoolaha nool lagu qeybiyey deegaanada yaaq baraawe iyo mubaarak xilli ay weli si habsamile u socoto howlaha saka qaybinta qaar ka mid ah dadkii saka ahaanta u helay shan neef oo ari iyo laba neef oo lo ah oo si gaar oola hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey shucuurkooda iyo waxyaabihii la soo gaarsiiyey
ilaahay ba isiisi kadib mujaahidiinta waa isiistay marka mahadda ilaahay iskale kadib mujaahidiinta iskale marka meel baa soon rajaashnaaw ilaahayna soon warsanaaw in gaalada jabas ilaahay jabas mujaahidiinta gacanta korkuwa intaas baa ilaahay soo warsan
raxiim anoo maqaaqay ikarweedan saab oo roogo yaag baraaway xaafadada degmada diinsoor ilaahay mahad i shukrillah bacdallaahi in mahadyaana ilaahay bacdishay mujaahidiinta hoos cadaalada oo alla kubseenka dhaaxanta ini oo xoola oo cadaaladeenka geebiyaan oo aan haddile isiisa isqarka haytaan lama nafloo-a dugugoo ii weelo oo ku horna aan walkalam haysan ilaahagaasa mahad i shukrillah intaas kitaabka wilaayada aan mahadyaan ilaahay mee ku tuuqana ilaahay kitaabka inay korkuyola gaaladan ilaahay korku dhow وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا وإلهي وتوان إنني والو إني بالله وت إلهي إنني نماستر إلهي ورجعنا مجاهدين تنمي البر وقم لنا إلهي حفظيو أنت أم مجاهدين تورك جواسيس كام إلهي أم صدانا مسدين إسلام كغردامك وإذا أنت إلهي الكل جويو أنت زكر لك هذا جربت كان هو والمال نسين مجاهدين تقهر لمبولي أرغ له هرم كلك سداي زكر بالله كسانا بفضل الله وحمده إلهي دين الله نيقويو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوسف علي فينو إن شاء الله دين براوي كسوي روي سنة بليسين قناعسنا دقمة دين سور بليسي سيا شانف بليسي سيراجي والله سيسو إن شاء الله إلهي قاعد أنا جوز
مجاكي حسين عفوز الله deegaanka diinsoor oo ka tirsan yaag baraarugo mujaahidiinta kor allahay weele shan nafar aya ilaahay wiinku ayta mujaahidiin kor allahay weele gaala allaha jabas muraadka addunya aakhira ilaahay hasee ilaahay oo warsani meesha liiga siisay majacadkeena fuu madaaro mujaahidiin meel yaag baraawaa iga siistay shan naf eran agta ilaahay barakaasha sannad kasta bisha muxaram wilaayaadka islaamiga dalka waxaa si habsami leh kaga qoobsoomaa howlaha sakada loogu soo qaadayo dadka oo nisaabka xoolahoodu gaaray halka muddo kadibna dib loogu celinayo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga taasoo dadka muslimiintu ay kaga mahad celinayaan guud ahaan maamulada wilaayaadka islaamiga iyo dadkii horay sakada xoolaha nool looga soo qaaday mahadsanid bashiir ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan qaaradda afrika iyo khayraadkeeda oo inoo sii anbaqaadayo ilyaas cabdulaahi
afrika qaarad qani ku ah khayraad rabbaani ah oo aanan gurin duniduna ay u soo hanqaltaagaysa sannadba sannadka ka dambeeya goob laga helo saliid cayriin ah dahab dhuxul yuraniyum kubar kolathan iyo macdano kale oo muhiim ah kuwaas oo maanta dunida kale ay hardan ugu jirta sidii ay u heli lahayd qaaradan waxaa ku jira qiyaastii boqolkiiba soddon khayraadka dunida oo dhan waxaana ku yaala dhulbeereed ballaaran iyo awood tamareed oo aanan marnaba la weyn labayo tobanka bilood ee sannadka sidaasoo ay tahay dalalka afrika waxay weli ku jiraan liiska waddamada ugu saboolsan dunida iyagoo la daalaadhacaya colaad musuq miciyo yeeshay iyo saboolnimo gaamurtay sannado badan arrintan waxay dhalisay dooda culus oo marka dhegta aad u raaricisa ku dulwareegaysanaya oraahda ah afrika waa bohol madow oo ay dhex ceegaagaan hanti habeen qura beddeli karta nolosha bulshada qaaradda haddaba warbixintan waxaan ku lafaguri doonnaa heerka hodantinimo ee uu allaah gaarsiiyey waddamada qaaradda afrika iyo waxyaabaha ugu badan ee ay madaxa sare ugu qaadi la'dahay qaaraddan marka laga hadlaya in bulshadeeda ay tuuraan furka faqriga innagoo soo xigan doonna warbixinno iyo diraasaad la sameeyey muddooyinkii lasoo dhaafay ugu horrayntii warbixintu waxay ka jawaabaysaa su'aasha ah waa maxay resource cars ama habaar dhaqaale khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda waxay muddo dheer ka doodayeen wax loo yaqaana resource cars ama habaar dhaqaale oo ummadi ku habsada waana in shucuub allaah uu dhulkooda geliyey kheyraad haddana aysan ka harin dembiisha faqriga oo ay sabab u tahay waxyaabo badan oo ay iyagu gacmahooda ku kasbadeen daraasad lagu daabacay bogga science daaragti sannadkii laba kun sagaaliyo toban ayaa muujisay in dalalka leh hay-adaha daciifka ah iyo madaxda musuqa dilooday uu kheyraadkoodu isku beddelay isha colaadda iyo saboolnimada bulshada haysata waana middan xaqiiqda qaraar ee ay afrika maanta wajahayso sannadkii laba kun saddex iyo labaatan bangiga adduunka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in haddii dakhliga macdanta afrika loo adeegsado qaab hufan oo nidaamsan islamarkaana la sameeyo keed dhaqaale oo dib dambe loo adeegsado ay qaaraddu gebi ahaanteed noqon lahayd mid hodan ah balse xaaladda maanta taagan ay tahay mid marba marka ka dambaysa u sii siqaysa dhanka dagaallo sokeeye saboolnimo shisheeye kalkaal iyo in ajnebi lasoo hogaamiye si loogu wareejiyo khayraadka dhaqaale yarna looga helo haddaba aan milicsana qaar ka mid ah waddamada maanta farta lagu fiiqi kare ee ku sugan xaaladdan aan soo xusnay weliba iyagoo haysta kheyraad tirabeel ah oo ay ku beddeli karaan marxaladdan qaraar kow dalka suudaanta koonfureed saliid aanan laga faa'iidaysan saboolnimo iyo dagaal aanan dhammaan waddankan oo sannadkii laba kun koo iyo toban si toos ah uga go'ay suudaan inteeda kale waa mid hodan ku ah saliidda cayriinka ah muddo laba maalmood ka hor ah warbixin ka soo baxday hay-adda qaramada midooba ayaana lagu daah qaaday in madaxda dalkan musuqoodu uu noqday mid xargagoosad ah iyagoo wakhti aanan fogeyn lunsaday in ka badan hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waana wakhti shacabka waddankaas ay la ildaran yihiin gaajo iyo inaysan haysan adeegyada muhiimka ah labo suudaan dahab dagaal mooyee aanan laga dhexlin xasillooni waarta iyo in laga faa'iidaysta si looga gudbo marxaladdan adag sida uu baahiye wargeeska financial times suudaan waxaa sannad walba laga qodaa tobannaantan oo dahab ah qiimaha sannadlaha ah ayaana lagu qiyaasay in ka badan lix bilyan oo dollar laakiin xaqiiqada ayaa ah in kala bar in ka badan dahabkaas la tahriibiyo oo loo qaato qaab hoose iyadoo ay ka faa'iidaystaan labada dhinac ee ishaya ee ay kala hoggaamiyaan cabdilfitaax alburhaan iyo maxamed xamdaan xamayti waxa uuna joornaal ku caddeynayaa in dahabka suudaan uu hadda noqday mid looga faa'iidaysto soo iibsiga hubka noocyadiisa kala duwan si colaadda loo sii horiyo taasoo muujinaysa ayay saxiifaddu leedahay in barwaaqadii loo beddelay bala aanan dhammaan saddex jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo macdan midabo kala duwan leh balse dhiig uu ku dulqubanayo dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo waxa uu haystaa macdan qiimaheeda lagu qiyaasay lacag gaaraysa ilaa afar iyo labaatan trilyan oo dollar waxaana dalkan laga helaa macdanada ugu doondoonista badan dunida sida cobalt iyo colton dalka intan oo khayraad ah dhulkiisa ay ku jiraan waxa uu sannado badan la daalaadhacayaa conflict mineralis ama colaadda macdanta waxaana la xusayaa in kooxo hubaysan iyo siyaasiyiin jeebweyn ah ay si sharci darro ah uga ganacsadaan macdanta qaybaheeda kala duwan waxaana middaas laga dhaxlay xiisado aanan dhammaan iyo in la luunsaday lacaga malaayiin dollar ah afar nigeriya iyo angola saliid cayriin ah oo lagu luunsaday balaayiin dollar inkastoo waddamada nigeriya iyo angola ay ka mid yihiin dalalka ugu waaweyn ee soo saara saliidda afrika haddana weli waxay ku jiraan liiska waddamada ugu musuq maasuqa badan caalamka weliba siyaasiyiintoodu ay luunsadeen lacago tirabeel ah oo ay ka macaasheen khayraadka kala duwan ee dhex ceegaaga waddamadooda tusaale ahaan dowladda angola intii u dhexaysay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa sannadkii labada kun iyo labadii waxay luunsatay lacag gaaraysa ilaa afar dhibic laba bilyan oo dollar oo ahaa dakhli ka yimid dhanka saliidda tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey ilaa maanta oo sannadku yahay laba kun shan iyo labaatan waxay xukuumadda waddankan ka arrimisa lugta ay ku sii haysaa dhabbahaas iyo mid ka sii daran waddamada liberiya efricost soomaaliya botswana zambiya ghana libiya mosambik nabibiya siraleon mali burkina faso iyo niger iyaguna waa la mid marka laga hadlayo marxaladdan musuqa iyo in afraad kooban ay afka marsadeen lacagtii laga helay khayraadka dalalkooda halka bulshaduna ay la daalaadhacaysa marxaladba marxaladda ay ka liidato dadyo badan oo ku nool qaar ka mid ah waddamada aan soo xusnay ayaanan abidkood arkin iftiinka leerka iyadoona macdanta laga saaro waddamadooda ay tahay midda ifisa caasimadaha yurub oo ay baariis ugu horrayso waxaa jira kacdoonna ay samaynayaan jiilka soo koraya si ay uga baxaan marxaladdan ayna uga hortagaan waxa mustaqbalkooda aanan u wanaagsanayn ee uu siyaasigu falkiyo balse xukuumadahooda ayaa qamcin iyo qoriga afkii kaga hortaga tallaabo weliba oo ay isku dayaan
mahadsanid ilyas warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaas sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh